عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب حكم ما يقع في من النجاسات في السمن والماء هذا كان باب بيان أما باب حكم ما يقع في من النجاسات وحو باب سيب الحكم كوحا كل عي نجاسة في السمن الصبغية والماء بيه كبر عي حكم كيس محويا ميو نجاسين مسمى نجاسين يوم haddii bal waxa weeyaan uu nijaasaynayana ma dee kolley waaba kol hadduu kuba dhaca miyuu nijaasaynayaa mise hadduu wixii bedelo doorsoomo dhadhan ama midab ama ur ayuu nijaasaynayaa bal taas buu taa ka hadalkii iyo xukunkiisa caddayntii ayuu baabkiisii yahay وقال الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره ضعم أو ريح أو لون وقال الزهري الزهري wuxuu yidhi laa ba'sa ba'si iyo dhibi kuma jirto ba'si kuma sugna wax cidhiidhiya iyo dee wax dhiba uu leeyahayna ma jirto bilmaa'i biisticmaali ilmaa'i biyaha isticmaalkooda la isticmaalo maa lam yugayirhu haddaanu doorin oo wixii dee isaga kuba dhacay ee ku yimi ee nijaasba aha adigu aanu doorin dacmun dacmi aanu doorin aw riixun ama ur aw lownun oo haddii aanu biyihi yuqayirhu aanu biyihii doorin oonu bedelmin dacmun ay dacmuhu weye dhadhankiisii aanu bedelmin aw riixun ama urtiisii aanay bedelmin aw lownun ama midabkiisii aanu bedelmin oo waxaan kuba dhacay nijaasii dee uu iskaba celiyo dee umuuraha aanay kaba bedelin waxbaasiyo isticmaalkiisa ku sugan ama wax xaraja oo ku sugan isticmaalkiisu ma jiro waa suhri qowlkiisii oo macnuhu yahay biyihii hadday nijaasi kuba dhacdo haddii saddexdan sifo mid ka mid uu isbedelo dee waa la xukmayaa inuu nijaas yahay oo lama isticmaalayo laakiin wax isbedeloo ku yimi awsaaftiisaa saddexdaa mid ka midii haddaanu jirin waxaa la xukumayaa biyihii inay daahir yihiin oo wax la isticmaali karo waa suhri qowlkiisa uu sheekhu raximahu llahu tacaala inoogaba soo naqliyey kollay madhabkaa zuhrina dee dawaa'if kaloo culimmada ka mida madhabkiisa weeye oo waxa weeyaan ah in biyuu ha yaraadeen hase badnaadeene nijaastii ku dhacday aanay nijaasaynayn haddii aan waxa weeyaan wax bedelaya awsaafta mid ka midi aanu jirin kollay xadiida saxiixana laftigiisa almaa-u laa yunajisuhu shay biyaha waxba ma nijaaseeyaan xadiidkaas baa waxaa duruqdiisa qaarkood oo low aada u daciif yahay siyaadadu laba socotay ee umuurtan in dee uu bedelmo urtiisa ama dhadhankiisa ama midabkiisa mooye markaa siyaadada ah haddii waxaa wax ka midi bedelmaan nijaas bay noqonayaan horta xadiid ahaan iyo sanad ahaan inooma sugna ee laakiin waa culimmada itifaaqood iyo ijmaacood weeye bal taasi haddii awsaafta mid ka mid ay nijaaso kuga bedelanto wax khilaafoo inuu dee waxaasi nijaasoobaya ay kuma jirto wax khilaafi ma jiro walow xadiidka taa kuba yimi uu daciif yahay bal arrinku kaasba weeye laakiin waxaan leenahay waa dawaa'if culimmada kaba mid ah dawaa'if kaleo culimmada ka midiina way kala qaadaan biyihii oo xukumkan waxay ku khaas yeelaan biyihii badnaa haddii laakiin biyuhu ay yar yihiin bal markaas walow iyadna ikhtilaaf imanayo xadda qiladu maxay noqon xadda katiradna maxay noqon iyagu nijaastii waa waxa ay qarsan karaanuu uu qarsan karaa sidaa daraaddeed wixii nijaasa ku dhacday kol hadday yar yihiin inkastaba awsaafta iyaanay doorinninbe bal waxa weeyaan way nijaasaynaysaa taasna dawaa'if kaleoo culimmada ka mida qaba xujadooduna waa xadiid saxiixoo rasuulka ilaahi axaadiidiisii kaa mida waa xadiidkii haydaa balaqa almaau qullatayni lam yaxmil ilkhabatha hadday biyuhu laba quladood gaadhaan khabath iyo nijaas ma qaataan oo ma qarsadaan way iska daafacayaan way iska riixayaan mafhuumkiisu iyo haddii aanay laba quladood gaadhsiisnayn nijaasi way ku qarsoonaan kartaa bal xadiidka waxaan leenahay waa xadiida saxiixa jamaacaad culimmada ka midina ay saxiix yeeleen taas oo kale marka xadiidka markaan eegno dee waxa weeye xadiidkan kale almaa-u laa yunajisuhu shay waa xadiid kaba khaasan oo markaa a'immada kale iyagu kuba tagtay biyaha yar hadday nijaasi ku dhacday inay nijaasoobayaan inkastoonay iskaba bedelina xadiidka xujadooda yahay waxay u arkeen xadiidkan inuu yahay ka khaas yeelaya oo bal matalan kaas laguma khaas yeelayo taasba weye kolley bukhaarina hadallada uu soo naqlinaya sida dee daahirka ah madhabkiisu waa inuu ahaa sida dawaa'if culimmada ka mida qowlkan zuhrin ah oo inaanay khaasatan biyuhu maaha waxyaalaha kale ee biyuhu wax ku dhacay oo nijaasay inaanay ku nijaasoobayn haddaayn taqayur jirina bal waxaan leenahay walow dee daliil ahaan xoog leeyahay haddana daliilkan kale ayaa jira isaguna quwadiisa leh ee aimo kala duwanaa ay xadiidkaa hore kuba khaas yeeleen jamaacaad culimmada ka midina ay saxiix yeeleen walow khilaafkooda iyaguna uu yahay labadan quladood lafdiga xadiidka way ku yimaadeene taxdiid ahaan xadiidka umay iman intee xaddu markaa maxay noqonayaan keebaa lagu xadaynayaa shaafici oo kale waa shan qirbo oo muctadilo ayuu kuba fasiraa ama waa laba quladood oo waaweyn buu kaba dhigaa quladii hajarba ah oo ay yaqaaneen arrinka jiraana waxaa weeye rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaana saxaabada aqoonunay fahmayn kulamuu khidaabina way garanayeen laakiin taxdiid ahaan dee aan haynaa ma jirto marka xagga taxdiidkana culimmadu taxdiidkeeda waa iskuba khilaafeen oo barhkood baa iyagoo xadiidka tasxiixiyey yidhi taxdiidka kol haddaanaan hayn qowlkiisii ma qaadanayno xagga marka la eega haddii berigii dambe ardaa loo bedelayna radulki inta ay kuba noqonaysa iyadna iskhilaaf baa jiree bal waxaan leenahay dee madhabka kale ee kala saaraya biyihii iyo tan waa madhab xoog leh waxaa kolaynu kitaabka kuba soo marray dee kuna sugan rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh ruuxii hurdo ka soo kacay inuu yidhi yaanu weelkii gacantiisa gelinin waxaanu ku cileeyey fa innahu laa yadri ayna baatat yadu waxaani nijaas lahuba maaha laakiin ixtimaal baa jira ma garanayaa gacantiisu meeshay bariday bal weelkii yaanu gacanta gelinna horta dabadda ha kuba maydho markaa taasi maxay keenaysay dee inay raad biyihii ay kuba yeelanayso gacantan xataa walow aan horeba usoo sheegnay xataa hadduu ruuxu iskaba geliyo dee wixii lama hubo nijaas la og yahayna maaha marka inaan biyihii lagu nijaasaynahayn haddana horta debadda ku maydha tanna laguba cileeyey bal umuurahaasna waa wax xoogeynaya markay biyuhu kooban yihiinee wax badan aanay ahaynba waxyaalahaas inay wax gacan kuba sugan oon laba arkahayn ma bedelayaan awsaaftii mid ka mida ma bedelayaan haddana waa ta la yidhi kaba ilaaliye bal dee waxa weeyaan kala saarka iyo kala qaadka la kala qaado biyihii yaraa iyo kuwii badnaa inay waxa weeye ay yihiin dee qowl isaguna aad quwadiisa iyo xooggiisaba leh dee xadiidkaas iyo waxyaalihii kale dawaahir ah ee xoogeynayena ay jiraanba bal markaasin laakiin lafdigan laa ba'sa bilmaa waxaan leenahay waa dawaa'if min alculamaa madhabkii madhabkood weeye waqaala xamaadun xamaad wuxuu yidhi laa ba'sa ba'si kuma sugna biriishil maytati bakhtiga dhogortiisa iyo riishkiisa wax ba'si oo ku sugani ma jirto macnuu waa maxay riishkan waa neef bakhtiyey ka soo qaad dhogortii iyo waxyaalahaasi iyagu nijaas ma aha hadday biyo ku dhacaan biyihii ma nijaasaynayaan waxaase ama ha noqdo wax la cuno dhogortii ha noqdo oo hilibkiisa wau bannaan yahay waxaan la cunin haba noqdee bal taasba weeyo isagu waa xamaadkana waa axmed ibnu abi sulaymaan sheekhii abu xaniifa iyo dee waxaa la arkaana culimmada qowlkooda inay taasi tahay sababtu riishkan wax ruuxo iyo naf iyo ruuxu gelaya intuu noolaaba ma jirto waatan dee waxa weeyaan haddii neefkii bal matalan sida idahoo kale dhogortiisan ama suufkiisan lagaba xiiro laga gooyo isagoo nool ama xayawaan kaleba saa geela gaameeladiisii oo kale la gooyo wax laguma qabsado way bannaantao la mid maaha acdaadiisii haddii laga gooyo isagoo nool uu bakhti noqon jirtay rasuulka ilaah yihi wixii wax nool lagaba gooyaa isagoo nool dee waa xaweeyaan bakhti buu noqonayaa la mid maaho waa tan waa lagu intifaaci karaa la isticmaali karaa oo ajsaadii kale la mid maaha markaa riishka meytada wax ba'si oo ku sugani ma jirto dahaarana waan ku jirnaa macnaa haddii uu ku dhaco biyihii iyo waxyaalaha ma nijaasaynayo waa qowlkan qaxamed waqaala zuhriyu fii cidaami lmowta suhri wuxuu yihi isagoo fii shani cidaami lmowta waxyaalaha bakhtiyey ee bal matalan dee lafahooda kaba hadlaya naxwalfiili wagayri ama naxwilfiili wagayri aygi iyo wimaroodiga iyo wixii la midka ahaa taa shanigood isagoo ka hadlaya wuxuu yihi adragtu waxaan soo gaadhay naasan dad min salafi lculamaa'i culimmada dadkoodii horeyo kuwii ka mida saxaabo dee ayaanay badnaa ninba waa soo gaadhay laakiin taabiciin aada u badan oo sheekhadiisii badnaayana waa soo gaadhay waa dadkii isaga kaba horeeyey ee balow hagaag u soo gaadhay ayuu leeyahy dad culimmada salafkoodii kaba mida waxaan soo gaadhay yamtashiduuna iyagoo kuba feedhanaya bihaa cidaamta mowtada oo wax bakhtiyey lafihii inta mushti iyo waxyaala lagaba samaystay iyagoo ku feedhanaya wayadahinuuna dhaashanayaoo fiiha macnaa iyagii inta wax lagaba samaystay waca iyo wax laba mid ah ee intay saliid iyo waxama zayd iyo laguba shubtay iyagii isticmaalaya oo dhaashanaya ku dhaashanaya walaa yaruuna bihi isticmaalka ay taa isticmaalayaan aan u arkahaynba ba'san wax dhiboo ay leedahay aan u arkahayn kolley markaa tanna waxa ay tahay zuhri isagoo leh waxyaalihii bal matalan ama hilibkiisa la cunaya ha noqoto ama waxaan la cunin hilibkiisa inamaroodiyabuu soo qaadee inuu soo gaadhay dadkii kaba horeeya culimmada ahaa oo isticmaalaya dee isticmaalka ay isticmaalayeen ee mushti ahaan ay u isticmaalayeen amase ay duhni ahaan iyo u isticmaalayeenna maxay daliil u tahay inay u arkayeen waxani inay daahiriyiin oo hilibkii iyo wixii kale aanay la mid ahayne laftu ay daahir tahay haddii ay nijaas u arkayaan ma isticmaaleen oo bal matalan taasba weeye kolley hadal baa weli dambeeya oo uu bal matalan aymo kalena uu kaba soo naqlinayo jaanibkaa kuba tacalluqsane bal hadalkani waxa weeye qolooyinkaa uu soo gaadhay ee culimmada ahaa lafaha bakhtiga iyagoo malaa u arkay inaanay marka horeba wax nafi ku jirta aanay ahayn oo nafi ay gasho siay kaba cabiraan in waxa weeye aanay iyagu dhimashadan iyo waxa nijaas ku noqonayne ay daahir iyagu yihiin sabaabay u isticmaalayeen kalanba laakiin noo yar dambeeyo waayo hadal kalaa dambeeye wa qaala bnu siriina wa ibraahiimu ina siriin wuxuu ihi waa imaamkii moxamed kol haddii ina siriin la idlaaqo qolooyin kale ilma siriin marka dee ibnu siriinu la idhaha kuma dhaco waa maxamedka loo jeeda waa ibraahimu iyo ibraahimu nakhaci laa ba'sa dhib kuma sugna bitijaarati alcaaji caajka caajkana dee aimada luqada bacdigood baa waxay kaba dhigeen inuu laftan maroodi me foolkan maroodiga uu yahay taas haddii laga tijaaraysto inaanay ba'si lahayn oo wax ba'si oo ku sugani aanu jirin oo macnuhu waa maxay markaa ibnu siriin iyo ibraahim iyo waxay u arkayeen daahir inay tahay haddii waxan ay nijaas u arkayaan ama wax xataa nijaasoobay oon la daahirin karayn ay u arkayaan dee waxa weeye bal ma yidhaaheen waa laga shaqaysan karaayo waa laga tijaaraysan karaa oo ibnu siriin oo kale iska daa wixii dee nijaasaayo wixii uu arkayay inuu marka hore asalkiisu daahirahay laakiin nijaasi ku dhacdo oon la daahiri karahayn wuxuu arkayay inaan shaqo laga shaqaysanba karin la iibin karin oo kollay qisa aada u shahiiro dee kutubtan taraajimtu ay tarjamadiisa ku soo qaadaan baa jirto kol xoolo aada iyo aada u badani ay kaga khasaareen bal la arko deynkii uu daynoobay in looba xidhay uu ku daymoobayoo arrinkuna wuxuu ahaa kollay malaa dee zayd macsaro ayaa loo keenay tijaaro ahaan bay ahayd ziqi ama dee qarbadana waa ku jiray mid ahaan baa deeta waxa lagu arkay iyadoo jiir bakhtiyey baa mid ahaan ku jiray kuwii kale hadda kumuu jirin ee fatwadu waxay ahaan lahayd kanun in nijaastii laguba xukumo sayidkiina dee biyo la mid ma aho sii biyo dee la dahirayo oo dee haddii ama haddii la badiyo kaliya waxyaalahaas la mid maaha ama waxyaalaha tatirku kaba suurtogelayo wuxuu amray dhammaan in la wada daadiyo muxuu qadaray halkii markii hore la shiidayay waxaan dee waxa weeyaan dee sayidku uu ku wada dhacaya marka dambena lagaga soo shubay qarbadadan ama waxaan lagu soo shubay yawalkan lagu soo shubay laga shubay inay waxani kuba jireen oo inuu halkaa ka soo raacay tii buu qadaray waa waraciisii iyo xalaal miradkiisii aad iyo aad u badnaa dee kollayna xalaal miradkiisu aad iyo aad u badan buu ahaa kollayna waa taan leynayo day badanna waa kaba raacay bal waa laga yaabaa qadiyadii loo xidhayba inay isaga ahayd kor dee arrintaa deynkaas iyo taas looba xidhay imaamkaasoo qisastiisii waqtigaa la xidhay ay soo naqliyeenna waxaa kaa mid ahaa isagoo jeelkii ku jira ninkii dee sanjaanka ahaa inuu dee waa ninkaa imaamka yidhi habeenkii markuu galo orda gurigaaga iska tago hore unuu kaale subaxdiio uu yihi la ucaawinuka ama la usaaciduka calaa dee waxa weeyaan macsiyati ama waxa weeyaan mukhaalafati suldaan ninkii amiirkaagii ama suldaankii waad khilaafaysaa anu kuguma kaalmaynayo taasoo adiga deetadaa laguu diray markaas isagii buu leeyahy haddaba ninka islaam u daneeyo habeenkii uu gurigii soo seexo subaxda horeba kaale ayuu yihi kuguma caawinayo inuu dee suldaanka cisyaankiisa iyo mukhaalafadii dee aad khilaafaysay suldaankii aada khilaafaysay haddaba in bal taasoo kale muu banaynayn markaa waxaan leenahay qisada maxaan usoo qaadaynaa waana kan qisada uu yar ishaaray in halkan shaarixuya haddii uu bal maalan waxaan uu u arkaya wax nijaasa muu yidhaaheen waa la iibin karaa waa laga shaqaysan karaa waa isagoo daahir u arkayo waxaa xataa fatwada markaynu egno xabadan mooye intii kale dee waxaa la odhan lahaa asalku daahir bay waxaanay ahaayeen tanun baanu ku aragnay arrinkan uu fogee uu qadarayna lama qadareenoo waxaani waa lama iibin karaabaa la odhan lahaa ayuu isagu waraciisii ugaba tegay iyo qowlkii uu qabay ee bal markaa tijaarada caajku wax ba'siyo ku sugani ma jirto kolley aaaartii uu inoo soo naqlinayeyna dee waxa weeyaan wax biyo ku tacalluqsan iyo waxaan aan kuba tacalluqsanaynba sheekhu halkan waana fawaaida badan ee kitaabku leeyo aaaar badan oo fiqigii sheekha iyo wuxuu dooranayana lagaba qaato fiqigii salafkana qayb badan oo kamida aan kaba ogaanayno ayuu abwaabta bilowgeeda ku soo arooriyaaye bal xagga marka la eego biyaha waan soo sheegnay marka ay wax kuba dhacaan dee inay dawaa'if culimmada ka mida madhabkooda ay tahay haddii aanay wixii doorin in iyada ay dee wuxuu daahir yihiin laakiin waxaan leenahay qowlka kale muqaabilka ee kala farqinayaana quwadiisa iyo xooggiisu leeyo bal xadiidka dee xadiid ulqulatayn oo xadiidka saxiixa ayaa iyagana qowlkoodu uu yahayba xagga marka la eego riishkana dee kolley dhogortiiyo waa ta aan leenahay haddii imakaba adhigii iyo waxaa suufkii dhulkaa dee markaa laga xiiro dee kuwan adhigan dhogoraystaba dee sida laba yeelo oo lagu intifaaco wax laga samaysto sharcan waa jaa-iso marka la mid maaha wixii haddii laga gooyo uu nijaas lagu tirinayay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh bal taasna kol haddii markaa daahir laguba tirinayo wixii ay kuba dhaceen iyo biyihii ay kuba dhaceen iyo waxyaalahaasna ma nijaasaynayaan arrinkan kale balcaajka aimada luqada bacdigood waxay ku khaas yeelaan naabka ama micida iyo iriga foolka dee uu leeyahay waxa weeyaan maroodigu ayay kuba khaas yeelaan barhkood waxay kaba dhigaanba waa laftaa maroodiga iyagoon xataa naab kaba eegin ama dee foolkiisaaba aan eegin culimada qaarkoodna macno intaa ka waasacsan bay caajka kaba dhigaanoo si wuxuu laf laf dhammaanteedba caaj la yidhaaho dee haddii laf dhammaanteedba caaj la yidhaaho kolley hadalku halkan waa kaba baxayaayo laf dhammaanteed dee ma noqonayso waxa weeyaan wax nijaasoo neefkii la gowracay laftiisuba daahir weeye qolooyinka halkan yidhaaho waa nijaasba ee marka caajka la yidhaaho dee ayimadii luqada barhkoodna ay yidhaaheen ayaa waxay bal markaa noqonaysaa lafihii kalena la xukun bay noqon eh maxaa xukumku yahayna isaga gowracan la gowracaana xalaal kama dhigayo oo waxaa bakhtiyey uunbuu noqonayaa maxay noqon markaa khilaafaa jira bayna ahlicilmi xagga lafta hal taxulluha alxayaatu am la marka hore wax nafi ay ku jirta miyuu yahay oo marka dee dhimashaduna ay keenaysa naftii inay ka baxdo saa bakhti loogu tiriyo mise maaha shaafici oo kale waxa uu qowlkiisu uu yahay haa nololi way gashaa ruux baa dee waxaa ruuxdu ku jirta uunbuu kaba mid yahaye mufaaraqadii ruuxana bakhtiga kuba noqonaya kolley adiladiisina waxaa ka mida ilaahay qowlkiisii man yuxyi lcidaama wahiya ramiim qul yuxyiiha aladii anshaaha wala mara marka haddii bal taas laba yidhaaho oo cadmigu daahirka aayadana nali way gashaa ee haddii neefkii la gowraco isagay raacaysaa wixii waa wada daahir wixii aan de bal maalan la cunin gowrac cinda shaafici iyo aimada qaarkood gowracani waxba uma taro barhkood baa tadkiyadu sida imaam maaliki ay wax u tartaa oo yar daahirnimo ay u tartaa walow aan laba cunin been marka kol haddaan intaasi wuxuu taraniyo neefkii iskaba baktiya waa baktiga laguma intifaacayo weeye laguma intifaacayo saa daraaddeed umuuraha lagama tijaaraysanayo waxaa jirta qowl labaad oo aimada ay barhkood ay leeyihiin oo ah may-e alruuxu laa yaxullu alcadm ruux iyo naf ku jirta marka horeba laftu ma jirto oo mufaaraqadiisana wixii bakti ku noqonayo taa haddii laba yidhaahana waxay ku tegayaan qur-aankaasu sida abu xaniifaiyo qowlkiisii bidahaarati alcidaami mutlaqan ama lafuhu maaha hilibka iyo waxyaalahaas iyo acsaabta iyo umuurahaasi waa gaar iyo xataa haraggii iyo laakiin markay noqoto lafihii waaba wada daahir ama wax maakuula ha noqoto ama waxaan maakuul ahaynba haba noqoto ka aan maakuulka ahaynbaa imaam maalik raacay haddii la gowraconaysna baabkan uu raaciya kolley malaa qowlka abixaniifiya isaga uma kala dheera bal markaa khilaaf baa masalada jira aimada asalkoodii iyo mustanadkoodiina waa kaa halkay dee waxyaalahay kala cuskadeen marka haddii la yidhaha waxaan dee waa daahir marka horeba ha isticmaalkii iyo tijaaradii iyo wixii oloo dhammi xukumkii waa iswada raacayaan haddii la yidhaha may ee waa nijaas tadkiyadna waxba uma tarayso dee wax nijaasa lama iibin karo ayay noqonaysaa qolooyinkan kale qowlkoodu uu nijaas yahay aataartan uu inoo soo arooriyeyna kolley waaba isagoo laa baasa bitijaarati alcaajna haddii aynu caajka sii khaas yeelo maroodiga markaa irigiisii aan kaba dhigno dee bukhaarina taa aan uguba fasirno waaba isagoo dee qowlkan isagu dooranayaba aqwaashan walow aanu marka hore jasmin ah axaadiid buu inoo soo aroorinaya wuxuu yidhi xadaanaa ismaaciilu qaala xadaanii maaliku can ibni shihaabin can cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutbata bni mascuudin can ibni cabaasin can maymuunata ana rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam xadiidka laba saxaabi baa ku wada sugan sida laba taabici oo kala warinayaaba ay ugu sugan yihiin ibnu shahaab iyo imaamkaas dee fuqahadii madiina toddobada ahaydna ka mida cubaydullaahi bni cabdillaahi waxaa maymuuna marka ay tidhi ana rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam rasuulkii ilaahay su-ila waxaa la weydiiyey can fa'ratin jiir saqadad dhacday fii samnin subag ku dhacday baa la weydiiyey dee waana ku bakhtiday oo haddii markay ku dhacday uun lagaba soo saaro dee waa iska inta uu nool yahay bakhtiguu nijaas ku noqonaya weli waa daahirkii ee waxa weeyaan wuu ku bakhtiyey subag buu kuba dhacay fa qaala wuxuu idhi alquuha tuura waa iyade waa fa'radii iyo wamaa xowlahaa wixii isaga hareeraheediisa ahaa waa intii layslahaa wuu gaadhay oo fadraxuhu tuura kaas wakuluu cunaa cuna samnakum subagiina cuna oo subagiina markaa iska intifaaca weeyaan oo de hadday cunitaya hadday wax kalaba tahay iyada iyo wixii ku dhawaaya laislahaa uu gay gaadhay inta inta ka goysaan subagii ka soo qaadaan iska tuura intii kalena cunabaa rasuulka ilaadhay bal xadiidka dariiq kale ayuu inoo soo inoo soo wadaa isagoo xadiidka kale soo celcelin doona xadaanaa caliy bnu cabdilaahi qaala xadaanaa macnun qaala xadaanaa maaliku can ibni shihaabin can cubaydillaahi bni cabdillaahi bni cutbata bni mascuudin can ibni cabaasin can maymuunata koley markii horeba maaliki waa ku sugnaa xadiidka ibnu shihaabna uu ka warinayey ee maanta waxaa halkii ismaaciil ibni abi uweys maalik uu kaba warinaya bukhaari iyo maalikna nin keliya uu udhaxeeyey sanadkii hore ka naasilsan weeye oo bukhaari iyo maalikna laba u dhaxeeya maalikna waxaa ka warinaya ninkan macni bnu ciise la idhaaho waana nin marka la eego xaafid ahaa hiqo ah oo bal abu xaatimya ay yidhaahaanba xertii iyo asxaabtii maalik waa ninkii ugu idqaanka badnaa marka la eego xagga axaadiistiis iyo taas oo ahbata asxaabi maalik waana dadkii atbaacu taabiciintii la kulmay dadkii ugu waaweynaa ayuu kaba midiyay walow dee jaanika koley dhimashadiisna ay yar horeysay oo dadka da-weyn uu waqti laba dhintay waa macnu bnu ciisa alkhazaas alashjaci mowlaahum boqoliyo sideed iyo sagaashankii hijrada ayuu dhintay kolley waana sanadii imaamkii sufyaan ibnu cuyeyne iyo imaamkii cabduraxmaan ibnu mahdi iyo imaamkii yaxya alqadaan iyo waa sanaday wada dhinteenoo raggaa waaweyn isaga iyo ay ka baxeen bal maalan ay baxeen weeyaan oo kolley waa ina cuyeyne iyo yaxya alqadaan iyo ina mahdi iyo isaga iyo isku sanadaasay wada dhinteen boqol iyo sideed iyo sagaashankii hijrada walow aad moodo intoodaba xagga da-da waa ka yaraa dee intooduba waa atbaacu taabiciintii barhkoodu weliba kuwii dhaxa ay yihiin markaas isagu waa ka da-yaraabaad moodaa waqti ha laba dhinto wuxuu yihi haddaba xadiidku laakiin ti kalena waa sanadkii hore ana nebiya nebiga sala allahu calayhi wasalama su-ila waxaa la weydiiyey can faaratin fara la weydiiyey saqadad dhacday fii samnin subag ku dhacday faqaala wuxuu yihi khuduuha qaada iyada faaradii iyo wamaa xawlaa waxa hareeraheeda ah kollay dee daahirkuna kol haddii iyadiyo wixii ku dhowaasaa loo goyn karo waa inuu subag fadhiyey ahaa waayo hadduu subag dhalaashan yahay dee marka in la qaadaba in kalea soo daba maraysa marka in la qaadaba in kale halkeedii soo gelaysaba ee fadraxuuhu tuura intaa wixii kalena iskagaba intifaaca qaala macnan macni baa wuxuu yidhi xadaanaa maalikun maa laa uxsiihi waa ninkaan leenahay ahbata asxaabi maalik suu abuu xaatim idhaaho maalik xadiidkan inaanan tirin karahaynba dee muddona waa la joogay xadiidkiina in badan buu kaba maqlay haddaba yaquulu can ibni cabaasin can maymuunata ujeeddadiisu waxa weeye halkan xadiidkan xataa ruwaadii muwada'a iyo asxaabtii maalik ayaa iskhilaaf jira barhkoodba maymuuno tuuray oo meesha kaba saaray barhba ibnu cabaas iminka meeshii kaba bixiyey riwaayaadka qaarkood baa isagoo mursala oo uu kuba yimo ibnu cabaas iyo maymuuna aanyo laba socon marka riwaayadii horeynu soo marnay maalik ee uu ismaaciil ibnu abi iska wariyeyna waa kuwan wada socday tiina waa kusii adkaynaya waxaan u sheegayaa xadiidkan iyadoo ibnu cabaas maymuune inuu ka warinayo inay imaam maalik ka sugan tahay sanadkiisa in badanna uu kaba maqlay dee waana iskhilaafka jira ayuu bal maalan taas halkan uu kuba sheegaya taasi iyadu waa mid waxaana jirta xadiid sufyaan ibnu cuyeyne ibnu shihaab kaba wariyey aimo kalena ay bal adigu kolley aimo kalena ay adigu ay wariyeenba oo adigu waa ibnu shihaab oo kolley malaa aan sanadkan ahayne laakiin saciid ibnu lmusayib can abi hurayrata oo ahaa rasuulkii ilaahay in la weydiiyey faarada ama jiirka ku dhacaysa subag markaasaa wuxuu rasuulku yihi idaa kaana jaamidan fa alquuha wamaa xowlaha in hadduu subagu fadhiyo iyada iyo waxaa hareerteedae gaadhi karto intaa tuura intii kalena ku intifaaca wain kaana maa'ican falaa taqrabuuhu laakiin haddii uu dhalaashan yahay dee wixii waa nijaasoobay markaa ha u dhowaanina oo dee subag iyo waxyaalahaasna nijaastii kole day nijaasoobaan lama dahirayo oo lama dahiri karayo ee ha uba dhowaanina aimada qaarkood baa riwaayadan khada kuba tiriya suu tirmidi bukhaariba kaba soo naqliyo barhkoodna ishaad kaba dhigeen laakiin aimo kale labada dariiqba dariiqan ibnu cabaas can maymuuna haba mashhuur ahaadee dariiqan kalena waa dariiq maxfuuda ayay dhahaanba oo jumhuurulculamaana xadiidkan inoo keenaya tafriqada ayay qaateenoo waxay kala farqiyaan kaa fadhiya iyo kii dhalaashanaabay kala farqiyaan ibnu cabdilbarna wuxuu soo naqliyaaba in laysku waafaqsan yahay haddii subagii isagu jaamidka ahaa ay bakti ku dhaco ama jafaare ha noqoto ama wax kale iyadii wixii ku dhowaa bal waxa weeyaan ee layslahaa wuu gaadhay in intaa laba tuurayo laakiin maa'ica markay noqoto maxaa la yeelayaa waata aan leenahay jumhuurulculamaa taasay qaateen oo ah wixii maa'ica ahaayee acaanuuna waa la mid waa taas waxaas dee naftali uu kuba baktiyey dhammaantii waa wada nijaasoobaya markaa waa laysla daadinayaa kolley nafteeda khilaaf baa jiro awsaac iyo malaain waxa weeyaan zuhri iyo khilaafkood baa jire bal jumhuur culamaa in waxa weeyaan taasba weeyo qowlkoodu oo in la kalaba farqiyo xadiidkan imika aan hayno aathaar horuu soo arooriyayoo dee wixii nijaasaad iyo samniyo almaa ku dhacay horta aada buu munaasib u yahay laakiin aahaartan kale ee riishulmeyta iyo marka la eego lafihii iyo tijaarat alcaaji iyo waxyaalahaasi dee baabka tarjamadiisiina daahir may ahayn xadiidkanna aada ugaba muuqatee waxay leeyihin culimmadu munaasabadu waxa weeyaanuun waaba isagoo bukhaari dooranaya waxaan la fiirinayaa xagga tanjiiska waa wixii oo isbedelo tagayuru sifaat marka rir shumayta waxma bedelayso iyadii markaas waxa weye lafteeduna waxma bedelayso markaa sabagii isaguna can mowqici lmeyta ka fogaana iyadana kol haddaanu bedelmin waa tan isagoo kuba tegaya bal waxaan leenahay xadiidkaas oo dee kala farqinaya ay jumhuurulculamaana qaateen iyadoo wixii maa'ic oo dhan een biyo ahayna taa aan kaba soo qaadayno waayo biyi waa tan taqayur iyo taqayurla-aan laba eegayo ama kasre iyo qilo loo eegayo laakiin kuwan jaanibka looma eegayo bal waxa weeyaan se waxaan jaamidi iyo maa'icidii waa wax la kala qaadayo bal waa sa ay jumhuur culamaa ku tegeen dee xujadoodna waa taan soo sheegnay xadaanaa axmed ibnu muxamedi qaala ahbaranaa cabdullaahi qaala ahbaranaa macmaru can hamaam bni munabihin can abi hurayrata can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala anahu qaal axmed ibnu muxamedkan kolle waa nin dee sheekhyada bukhaari kaba midoo tirmidi iyo nasaa-i baa soo raaca cidda iyaguna wax ka warisay waana nin hiqoo xaafida waxaana sharaxa igu sugan axmed ibni moxamed ibni abi muuse laakiin kitaabka taqriib ee mualifku ama shaarixu leeyahay iyada waxaa kuba sugnaydun ibnu muuson abidu ama aanay kunyo ahayn marduuyaha ayaa laqabkiisu uu yahay cabdilaahi ka dambeeyaana waa ina mubaarak haddaba wuxuu yidhi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh kullu kalmin dhaawac iyo qoon dhammaantii oo yukulamuhu lagu dhaawacayo la qoomaya almuslimu ruuxii muslimka fii sabiilillaahi isagoo tiide liiclaahi kalimatillaahi u socda riwaayo dambaysa wallahu aclam biman yuklamu fii sabiili ilaahay baana ogkadee isagoo sabiilkiisii lagu dhaawacaya kuu yahay oo macnuhu waa maxay waxaa dee shardi ah in fadligana uu xasilayaa fadligana shardi u noqonaya ninkii niyadiisu ay khaalis ahayd ee ilaahay daraaddii camalkiisan ahayd ninkii wax kale u jeeday dadka daahirka wuu ka qarsoon yahay laakiin ilaahay agtiisa wax kuma yeelanayo fadligan kuma yeelanayo waana cibaaro inoo dambaysa oo xadiidka la socota haddaba nabar iyo jurxi dhammaantii oo yuklamuhu lagu dhaawaco lagu qoomo almuslimu fii sabiililah takuunu kalmigaasi waxay noqonaysaa yowma alqiyaamati kaayatiha hay-adeedii oo kale id waqtigii ducinat la wareemay ee nabarkan la gaadhsiiyey tafajaru asalku tatafajaru buu ahaa laba tood baa mudaaricu ku bilaabmo markaa mid ahaan baa la gooyey de waana iqhtisaar ahaan wax loo gooyo luqada carbeedna macruufka qur-aankana kuba soo noqda sida tanazalu lmalaa'ikatu iyo kuba soo noqnoqda haddaba tafajaru waa ficil mudaaric markaa labadii tood baa mid ahaan iqhtisaar ahaan loo gooyey tatafajaru ay burqanayso daman xag dhiig weeye oo macnaa waa maxay iyadoo taasi ay tilmaamayso ruuxan dee ilaahay daraaddii nabarkani uuguba dhacay ee loogu dhuftay ee loogu qoomay fadliga uu leeyahay taa ay daliil u tahay kii daalimkiisa ahaana wixii uu sameeyey ficilkiisa iyo tacadigiisii iyadna shaahid u tahay ayaa nabarkii isagoo maalintii uu cusbaa ee nabarkani kuba dhacay si uu ahaa dee maalintaasa dhiiggiibaa kaba da-ayay sibaa dhiiggii ugaba dareeraya walow dhiiggu midabkii dhiig ha lahaadee laakiin sifadii kale dhiig aanu lahayn haddaba maalintaasaa lasoo saaraya dee xikmadda loo soo saarayana waa taan soo sheegnayoo dhiiggii ayaa wuxuu saaxiibkiisan iyo hay-addan laguma soo saaray fadliga uu leeyahay iyo wixii bal matalan isagoo ilaahay daraaddii uba jeedo soo gaadhay ayuu shaahid iyo calaamo u noqonayaa kii daalimkiisaana ficilkiisiibuu dee shaahid kuba yahay bal taas waa mid allownu lownu dami haddaba midabku waa midab dhiig oo casaankii dhiigguu leeyahay walcarfu carfu lmiski laakiin urtu waa uru miski way culimmadu yidhahaan halkana faa'iidada kuba sugan in urtiisu urtaa aada u udgoon ay noqoto dadkii mowqifka joogay oo dhan bay urti gaadhaysaa ama inbay gaadhaysaa taasna waa muujin la muujinayo fadiiladii uu lahaa iyo camalkii weynaa uu soo sameeyey taas la muujinayo ayay tan kalena tahay urtani oo urtuna waa ur miski bal taaba wey xadiidku in kolley waa kanoo uu inoo soo celcelin doonaa dee meelihii u munaasibka ahaa jihaad iyo taasna waa ku keeni doonaa baabkana waxay ahayd baabu maa yaqacu min alnajaasaati fi samni walmaa oo kollay intii u horreysay ee ahayd biyaha haddii wax bedelaa ay jiraan dacmi iyo reex iyo lown dee waa nijaasoobayaan laakiin haddaanay intaa mid ka midii aanay isbedelin wax xaraja isticmaalkiisa kaba imanaya ama baasi ma jiro taas baa cunwaanka ama inta hore aharkii koobaad uu ahaaba xadiidkan aan hayno waa xadiidee in ruuxa isagu jihaadaya liiclaahi kalimatillaahi u jihaadaya iyo fadligiisa iyo bal wixii nabaree gaadhay say xaaladoodu noqonaysa kaba waramayo baabkii wax dee calaaqo oo imika inoo muuqdaa ma jirto oo haddii bal matalan dahaaradii dhiigga laba odhan lahaa iyo nijaastii baabna u joogaana halkana kolle dee maqsuudkii ma ahaba ee waa ruuxa nabar gaadhay fii sabiililaahi ku gaadhay fadliga uu leeyahay taasi waxay keentay iyadoonay daahirahayn a'immadu umuurahan halkan inay bal u doondoonaan munaasabo uu bukhaari uga soo arooriyey halkan markood baa waxay qowlkoodu ay yidhaaheen oo ama arrintiisu ay tahay bukhaari soo aroorintan wuxuu ugaba jeedaa madhabkiisii wuxuu ahaa biyuhu wax gaadhay oo ah gaadhitaanka ay waxgaadheen nijaasi ku dhacday un haddaanu isbedelin inaanu ku nijaasoobahayn xadiidkana muxuu bal matalan taas u keenay sifada dhiiggu waa tan isbedesha ur udgoonba uu yeeshay oo kale marka raaixadan udgoone uu yeeshay dhiiggii marka hore wax dee amaan raaixadaasna lahayn in waxa weeyaan bal maradii iyo jidhkiiba lagaba dhowro taasoo wax madmuuba iskaba ahaa ayaa isbedelayoo waxaan laba ammaanayo ee dee waxa weeyaan ruuxiina ammaan iyo fadli ayuu isuba bedelay markay sifadii isbedeshay haddaba nijaastiina waxa weeye uun haddii sifadii dahaarada markay kaba baxaysay nijaas isu bedelaysaa waa markaa taqayur sifo ku yimaado sida dhiiggamba min xaalati dami ilaa xaalati lmadxi markii sifadiisa ay isbedeshay uu isu bedelay ee marka kale maaho macnaa waa arrinkaa uu dooranayey bal adkayntii waa bacd alculamaa baltay yidhaaheen oo taas kuwo kalena aqwaalo kaleo adugu bal meesha barhkood ay iskaba yar fogfog yihiin ayay yidhaaheenba muhimku horta aada u daahir maaha baabkan munaasabadiisu ee laakiin waa taa a'immadu fiqhulbukhaariyi fii taraajimihu nadarkiisa aada iyo aada u daqiiqa ahaa ee kuwo la midana meelo kale waan kuba arki doonaa bal arrinka aan soo sheegay ayaa bal waxa weeye in ay bacdigood ku tawjiihiyeen in maqsuudkiisu iyo adkayn uu ku adkaynayo un wixii uu qabay oo ahaa biyuu marka isbedel ku yimaado unbaa wasfadii ama xukumkiisii isbedelaya haddaan isbedel kuba iman sifaadkiisa mid ka mida taas dee dhiiggana markii sifadiisani ay bedesho waa kan xaaladii hore uu damiga ka baxay xaalo ruuxiiba lagu ammaanayo fadli tilmaamaya la udgoonsanayo taa isuba bedelayoo isbedelkii markaa xaaladiisa kuba yimi ay markaa wax kale u yeeshay oo fadli iyo inuu noqdo wax qiimala ama wax laba ammaanayo bal waa aimada qaarkood barhkood baa yidhaha maqsuudkiisu waxa weeye inuu ku caddeeyo miskiga halkan miskiga dahaaradiisa waayo barhkood baa nijaas sheegto o yidhi asalkiisa hore baa dhiig guntamay ahaa inuu taa kuba radiyo bal waxyaalo kalena waa wax marka dambe uu meelo kale kuba soo celiyo inoo dambeeya ee in kolley uun waxyaalaha ay balbarhkood ku tawjiyeen baa taasa waxyaalo kaloo sharaxa kuba suganna waa jira baabulbowli filmaai daa'im wuxuu baabaysanyay bal kaadidii xukmulbowli filmaai daa'imi kaadidii laguba kaajiyay biyo fadhiyoon dhaqaaqahayn bal taas dee kolley nahyi baana inoo soo socda xadaثana abulyamaani qaala akhbarana shucaybu qaala akhbarana abuzinaadi ana cabdالraxmaan ibni hurmuza alacraja xadaahu anahu samica aba hurayrata anahu samica rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquulu sanadku waa dad ayn soo wada maray waana asaaniid abu hureyre kuwoodii uguba heer sarreeya ama ugu asaxsanaa wuxuu markaa cabdiraxmaan ibnu hormus dee marar kala duwanna acrajunbuu ku kaaftoomayaa san abuzinaadba halkan uu kaaftoomoonu magaciisa u sheegin meela horena waan soo maray waana inoo dambeeyaana waa kan magaciisuye ninkaas baa wuxuu sheegay inuu abaa hureyre maqlay abaa hureyrena yidhi annahu samica rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam yaquulu xaaluu ku qowlayo naxnu inagu haddaan ummadda nahay alaakhiruuna kuwii dambeeyaa nahay oo xagga wujuudka iyo inaga u dambayno dee ummadihii kale oo dhammi way inaga wada horeeyeen dhulka iyo wujuudkan inagaa kuwa ugu dambeeyaa dee aan ummad ka dambaysaana aanay jirin ummadaha inaga horeeyeena aad iyo aad bay uba badnaayeen asaabiquuna horeynayo marka la eego xagga soo bixitaanka dadka la soo baxaye xabaalaha laga soo baxaya iyo janno gelitaankeed iyo umuurahaasna kuwa u horeynayaan waa fadliga ummaddu ay leedahay iyagoo wujuud ahaan u dambeeyey ayay haddana marka dambe soo bixitaanka xabaalaha iyo janno gelitaankeediyo taa ummadii kale ay kaba horeynayaan wabiisnaadihi qaala xadiidkani baabkan iyadoo calaaqa lama lahaa intan ee laakiin xadiidka dambe sila isnaad ahaa bukhaarina malaa si uu sheekhadii isagoo maqlay iyagoo wada socday buu soo arooriyay halkan meelo kalena ama abwaabta jumucadna waa keeni doonaa isagoo xadiidku intan kaba dheer walow xadiid kalena uu laba socdo ayuu keeni doonaa bal horta xadiidka baabka u daliilkii waa xadiidka inoo soo socda waxaana adigu kolley arintu ay tahay uun bukhaari raximahu llahu tacaala way dhacdaa kitaabkana way kusoo noqnoqotaa inuu xadiidkii uba sheego si uu sheekhadiisii ugaba maqlay iyagoonu kala goyn awqaadda qaarkeedna waa kala gooya marka waxa weeye xadiidka intiisa kale yaanay maqsuudba ahaaninbe sanadkan uun xadiidkan labaadee uu inoogu soo naqonlayo ayaa maqsuudkii baabka ahaa kaas baanay dalaaladii baabka kuba sugantahe kani uu la socdeen waa sida uu sheekhadiisii ugaba maqlay oo ay wada socdeen uun bal maalan markaa taas bay tahay amtilo kala duwanna way dhacdaa imaam maalik bay iyadna saasoo kale meelo kitaabkiisa muwada kaba dhacdaa ee bal imaka tan taasaan asal ugaba dhigayna waxaana jirta nusqo kale oo ay tahay hamaam ibnu munabih abu hureyre uu kaba wariyo axaadiid boqol iyo afartameeyaa inteeda badanna uu bukhaari soo saaray iyo muslim laakiin qeyb ay ka tegeen jirto bal nusqada markaan eegno xadiidkani kii koowaad buu ahaa axaadiid badan oo kalena way jirtay marka muslim isagu habuur dariiquu raacaa markuu axaadiidta kii koowaad mooye kuwa kale uu warinayo dariiqo uu maro ayaaba jirto intuu sanadkii markuu sheego ayuu fadakara axaadiida minha wa qaala rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam laakiin bukhaari daabid gaaro uu raacaa ma jirto waxa weeyaan la yidhaahdo sidaasuu kitaabka bilowgiisa ilaa dhammaadkiisa kuba socday waxaanay culimmadu leeyihiin cabdiraxmaan ama cabdullaahi ibnu dakwaan abu zinaad can ilacrash can abi hureyrena inta badan axaadiida axaadiid la mida iyaduna sanadkan lagu wariyey xadiidkaasna kuma bilaabmayo waaba nusqo labada nusqe aaday isugu dhowaayeen abu hureyrena axaadiideedii weeyan labadaba may dhammayn labada saxiix taasna ay daliil u tahay labada imaam kumay talagelin dee ismanaanay laasimin ay saxiix oo dhan wada sheegaan xadiidyadaa isku sanadkeyd bay qaybna wariyeen qaybna ay kaba tegeen ayay waba wariyeen haddaba bal marka haddaan eegno nusqadaas oo kale oo ay isku mid ahaayeen oo inta badan xadiidyada saxiifada hamaam kuba sugnaa halkana saxiifadana lagaba helayo bal taa haddii laba yidhaaho xadiidkana uuma horeeyey taasaa saxiifada hamaam oo la yidhaaho xadiidkii ugu horreeyo toddobana uu raacinayay waa meelo kale siduu yeelo bal taasna iyaduna wej bay noqon uu imaka halkan ugu soo arooriye xadiidku in yar muu ka soo qaatay manaanu dhammayn xadiidkii baabkuna waa kan oo wuxuu yihi waa biisnaadi waa isnaadkan imakaan kaba soo baxnay ayuu qaala wuxuu yidhi abu hureyra odhanayo isnaadkiisaas dee intii kale ka horsayna wayn soo wada marnee rasuulkii ilaahay baa yidhi laa yabuulanna yaanu kaajin axadukum axadkiin filmaa'i biyo addaa'imi fadhiya alladii laa yajri waa tafsiir daa'imkiibay bayaan iyo tafsiir uba tahay macnihiisiibay sii caddaynaysaa biyaha haddaba fadhiyaan dhaqaaq ahayn axadka idinka idinka mid iyaanu ku kaajin uma yaqtasilu fiihi uma huwa yaqtasilu fiihi bal waan rafcinaynaa waana tan dee aan horraysayna barhkood baa in la jasmiyey iyo halkan oo nahyi dee laadii ay qadaran tahay soo dhigtay iyadoo barhkoodna ay halkan nuunu tawkiid ay geliyeen uma yaqtasilu uma huwa isagu yaqtasilu arrintu maxay noqon dee isagoo biyihii kuba kaajay ayuu u baahanayaa inuu ku weysaysto ama kuwa maydho arrintiibaa deeta waxay noqonaysaaba dee ma-aalkii iyo xaaladiibaa waxay noqon inuu dee wixii kuba maydho u baahdo taasna kaadidii uu kuba kaajaa ka hor joogsanayso ka mancinayso biyihii ka najaasaynaysa haddaba si ayaanu yeelinoo axadka idinka idinka midi biyahaa fadhiya een dhaqaaq ahayn yaanu kuba kaajin bal markaa hadhow waxaaba dhacaysa inuu u baahdo oo ugu baahdo maydhitaan ugu baahdo weyso oo ay dhacdo inuu isticmaalkiisii markaa dee ay u suurtogeli weydo arrintan marka hore uu laba yimi daraaddeed bal taas baa rasuulka ilah yihi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh haddii la yidhahdo uma yaqtasila fiihi oo uma laa yaqtasilanna fiihi weye intuu ku kaajo haddana iyaanu kuba maydhanin bal taasna waa tawjiih iyadna xadiidkan dee aimada qaarkood ay kuba dabdiyeen waana jirtaayoo labada nahyiba way soo arooreen in biyihii daa'imkaa lagu kaajo waa mid in waxa weeyaan biyaha daa'imkaa laguma maydho nahyi gaaroo kuba yimi oo dee saxiixa muslim iyo kuba sugan ayaaba isaguba jira oo dee kuba yimi bal iyadoo abu hureyre xadiidkii ay tahay riwaayo muslim ayaa markii uu yidhi yaa laguma maydhanin biyaha daa'imkaa oo macnaa dhexdiisii yaa laguma maydhanin baa la weydiiyo layidhi see buu shaksigu yeelayaayo ha ka dardarsado ha ka dardarsada buu yidhi oo taasna ay bal markaa kollay macno labaad ay noqonayseen muhimku waxa weeye xadiidkan deeto iyada inooguba sugan waa nahiyin rasuulka ilaahay nahiye salawaatullaahi wasalaamu calayh biyaha iyada waxa weeye fadhiya in laguma kaajo uu nahiyey bal taasba weeye marka haddii aan nidhaahno dee biyahani waa biyihii socday waa gaar biyaha dee kooban ee meel fadhiya haddii kuba kaajo iyadoona wixii isbedelin buu nijaasaynayaa sidaan soo marray dee qowlkaa isaga xoogga leh ee daliilkiisa leh arrinku maxay noqon cilladu dee waa si aanu waxa weeye biyahan aan dee u nijaasoobin oonu isaga nijaasayn oo dee hadhow inay markuu u baahdo inuu maydho ama ku weysaysto ma isticmaali karaye bal taa ha lagaba dheeraado iyadoo dee kolleyna biyihii iyo waxyaalaha xataa meel ku dhow iyo meelaha muwarido dabarka alma iyo rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyhba guud ahaan inagaba nahiyey kaadideedii ama dee wax kaloo xaajo in meelahaas laguba guto bal taaba weeye bal markaa haddii iyada bal markaa taas ay tahay waa nijaasaynayaan qowlkiibaa inoo imanaya tafriqadii oo biyihii yaraa waxa weeyaan walow xadda alqaliil ay iskuba khilaafsan yihiin ayay marka la yidhaha way nijaasaynayaan kuba xambaarayaan ee biyihii badnaa laakiin dee istiqdaarna waa jiraya wixiina waa dhici kartay inay bedelaan ay dooriyaanba oo iyada nafteeda nahyigu waa jiraaye laakiin marka aan idhaahno in waxa weeyaan yaa laguma kaajin wixiina way nijaasaynayaan biyihii yare ay nijaasaynayeen bay kolley kuba xambaarnaan iyadoo dee sidaan soo maray dee xaddal qaliil ay iskuba khilaafsayin qolooyinka iyada waxa weeyaan aan ictibaarinayn tagayur iyo cadamkiina dee kolley wixii yaraana istiqdaarkan iyo waxyaalaha kaba imanayay ka dhigayaan mancintii ay kaba dhigayaan dee kolley wixii badnaana kolley waa wax dee waa dhici kartaaba inay dooriyaane bal wixii halayskaba dhowre bal xadiid kolley rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh waa nahiyey intaas arrinkan kale haddaan uma iqtasil fiihi nahyi kaba dhignana waa laba nahiye noo noqonoo in wixii laguma kaajo in dhexdiisii laguma maydho dhexda isagii biyaha laguma maydhona maxaa meeshii kaba imanaya horeynu usoo marray biyahan la isticmaalay inay daahir yihiin laakiin hadalka abu hureyre aan kaba soo noqna saxiixa inooguma muslim inooguba sugan ha ka dardarsado laakiin yaanu kuba dhex maydhanin waxay noqonaysaa biyihii haddii dee uu noqdaan wax mustacmaloo laba isticmaalo laguba dhex maydhay khaasatan biyihii yaraa inay iyadana dahuuriyadii ay kaba salbido dee mid kuwa wax dahiraya aanay noqono waana loo daliishaday iyada taas oo arrinku inuu yahay haddii xataa wixii aanu nijaasoobin bal waxa weeyaan oo dee isagii ama aanu bedelminba isticmaalka naftiisa ayaa maydhiga laguba maydhanayo kaba manceeya oo mee ka hor joogsanaya inuu noqdo wax daahiraya dahuurka waynu soo marro wax daahirabe farqina uma dhexeeya ruuxu hadduu dee biyihii isagu bal waxa weeye ku kaajo dhexdiisii haddii inta kaadi lasoo qaaday laguba shubay daahiriyada kala farqisee laakiin taasi waa jumuudkii ay kolkol nusuusta uun daahirkooda ay ku dheganaayeen una taasi ay kolkol waxyaalo masaa'il aada loo qariibsado ay kuba ridayso halkan ay kala farqiyaan haddii kaadidii inta waa lagu soo qaado laguma shubo nahyigu ma jiro ee waa wixii lala dul tago un de wax lagu kala farqiyaana ma jirto arrinku waa kaadidan iyo waxay keenaysiya raadka ama taasiirka ay yeelanaysan weyn baabun idaa ulqiya haddii lagu tuuro calaa dahri lmusalli ruuxii tukanayay korkiisa laguba tuuro qadarun wax wasakha lagu tuuro aw jiifatun ama bakti laguba tuuro lam tafsud calayhi salaatuhu salaadiisu kama fasahaadayso waa bukhaari eg waa ikhtiyaarkiisii manaa ruuxuu tukanayaa salaaddii waa ku jira shay wasakha ayaa lagu dul tuuray taas ama jiifo dee kolley waa nijaasba ayaa lagu dul tuuray salaadiisii ma fasahaadayso taas baa uu sheekhu raximahu llahu tacaala kolley haddii uu ogaado oonu ka warhayn waxaan lagu tuuray wuxuu yahay salaadiina dee dahaaro uu kuba galay waxaan filayaa dee waa oo saa uu kuba sii wato oo uu saa kuma sii jiro wixiina aanu ogeyn waxani wuxuu yahay dee salaadiisii lama odhanayo way fasahaday qolooyin kaleba agtooda haddii laakiin wixii uu kaba war helo oo kale oo uu ogaado waxani inuu nijaasiyeen xukunku muxuu noqonayaa bal walow daahirka kalaamkuu yahay waa sii wadanayaaba imaka hadalka la oidhaa laakiin maxaa inooguba sugan rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh in iyadoo uu salaad kuma jiruu kabiina gashanaabaa waxaa dhacday salaada dhexdeediibuu kabi iska saaray dadkii ku daba tukanayeyna markay arkeen rasuulka ilaah saaray bay saareen markuu salaadii ka baxay buu yidhi maxaa u saarteenoo dee adigoo saaraanu aragnay kabahagio sidaasaanu u saarnay rasuulka ilaahi wuxuu ku jawaabay jibriil baa ii yimi oo ii sheegay kabuu inay nijaas ama khabad leeyihiin macnaa salaadiisii markii hore waa ku jiray salaada dhexdeedii buu saaray kuma ogeyn laakiin markii loo sheegay waa kanii waxyiguuba yimi waa kan rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh iskaba saaray markaa taasi maxay keeni ruuxu hadduu waana inoo soo socotaa kalaamyada aahaarta uu soo naqlinayee wixii nijaastii daariga ahayd eenu salaadii kuma gelin hadduu markiiba iska tuuro maradiisay wax ku soo dhaceen waa iska tuuray salaadiisii intii aanu ka warhayn ama soo dhicitaankaasi kol markuu ogaaday uu iskaba tuuray waxma yeelaysa uu iska wadanaya uu iska dhammaysanaya saa rasuulka ilaahayba salawaatullaahi wasalaamu caleyh salaadiisi laakiin dee waxa weeyaan haddii istimraariyada isagoo wixii nijaaska og miyuu sii wadanaya uun oo taasi bal waaba ayn dee qolooyinka yidhi ijtiaabu nijaasa salaada dhexdeeda farad maaha in taas lagu tawjiihiye mooyaane wuxuu nijaas ku ogaaday hadduu iska tuuri karana ha iskaba tuuro salaadiisna ha wato laakiin haddaanu iskaba tuuri karayn waa imika waxa weeyaan kolley kalaan baa inoo soo socda ibnu cumar leeyahay oo waxa weeye ibnu cumar leeyahay haddii aanu iskaba tuuri karayn dee wixiinu iskaba iska nadiifiyu kaba baxo ayay meeshii imanaysaa laakiin bal wixii uu ogaa baan leenahay haddaan ogeyn waa iska wadan karaa taasoo dee inay waxba ma saarnay ilaa uu ogaado taas arrin kalena way jirtaa kolley dee bilowga iyo wixii markaa dhexdu ay kala duwan yihiinoo waxyaalo salaadii hor joogsanaya cinda alibtidaa ayaa markuu daari noqdo wax soo darriyey noqdo ayaa dhici karta xukum kaleba uu yeelan karaa waana tan imika bukhaari raximah llahu tacaala kalaamkiisu yahay wa kaana bnu cumara ina cumar wuxuu ahaa idaa ra'aa markuu arko fii thawbihi maradiisa daman dhiig uu ku arko walxaal huwa yusallii uu tukanayo wadacahu maradii way iska dhigi jiray wamada fii salaati macnaa markii hore mu ogeyn salaadii buu galay markii salaada dhexdeedii buu arkay isagoo waxa weeye dee isagoo tukanayu arkay dhiiggan intuu maradii iskaba dhigo dee waa maro imika tii uu guntanaay oo kaleo cawradiisu muuqaansa looma jeedo ee waa tii uu huwanaaba maalan intuu iskaba dhigo ayuu salaadiisa siiba wadan jiray taas oo waxa weeye hadduu dhigi karo weeye waxaa ibnu abi shayba oo aharkan wasliyey kuba sugnayd haddii laakiin aanu karahayn taas oona uu iska dhigi karahayn uu bixi jiray intiibuu iska soo maydhi jiray markaasuu iman jirayoo bal halkiibuu kaba sii wadan jiray halkii salaadda ugu joogtay ayuu kaba wadan jiray iyadna bal taasi waaba iyadoo uu kala farqinayo ibnu cumar marka la eego bilowga iyo dhammaadka ama mee dawaamka shaygan istimraariyadiise laakiin aharkan baa waxaa la socotay tatiimadiisa haddii aanay sani u suurtogelayn waa markay u suurtogelaysee inuu iska bixi jiray oo uu wixii ama iska qaadi jiray dee bedelan jiray ama iskaba maydhi jirayoo lafdigana waxa la socday bal salaadiisa inuu halkii kaba sii wadan jiray taasna waa masalo kale oo malaa kitaabu salaad kuba iman doonta ruuxu salaadiisii markaa binaha salaada wixii hore bal laguma bineeyo taasoo kalam kale ayay yeelanaysaaba wey haddaan markaa masalada eegno oo kale jamaaco saxaabadii ka mid iyo taabiciintiibaa qowlkaasi uu yahay inaanna salaadiina laguma soo celinayn layskaba wadanayo kolley shaafici iyo axmed iyo salaada waa la soo celinaya ba hadaad nijaas baad ogeyn maad ogeyn markii dambead aragtay waabad ka baxday salaadii adoo kaba baxay ayaad nijaastii aad ku aragtay maradaadii oo kale waa la soo celinaya bay dhaha xataa bacdalwaqti haba noqoto aimada qaarkood inta waqtiga lagu jiro celinta kaba dhigaana way jiraan weli kalaam dheerna ama kalaamna waa inoo soo socdaa oo wuxuu yihi waqaalo bnu lmusayibi musayibi ina musayib wuxuu yidhi iyo washacbiyu shacbi waa laba taabici idaa sallaa hadduu tukado walxaal fii thawbi maradiisa damun dhiig uu ku sugan yahay aw janaabatun janaaba aharteed weeyo waa manidhi khaasatan waa qolada nijaas kaba dhigaysa janaaba aw ligayri lqiblati ama qibladii meel aan ahayn buu u tukaday aw tayamama ama waa tayamumayoo fasallaa waa tukaday biyo la-aan buu u tayamumay uma adraka almaa biyihii buu gaadhay oo uu helayba fii waqti weli waqtigii salaadoon bixin laa yuciidu waa suurooyinkan salaaddii ma soo celinayo waa dhowr suuro ta hore waxa weeyaan waa tukaday isagoo maradiisa dhiig uu kuma sugan yahay manaanu ku ogeyn weeye in hadduu ku og yahay kuma tukanayee kumuu ogeyn janaabadana waa manidii baan idhi waa qolooyin kale waa nijaas iyadana taas laba xukun bay noqonaysaa iyada markaa maxay leeyihiin waa kutug muu ogeyn maradiisna dhiiggaasay lahayd ama janaabay lahayd salaaddii ma soo celinayo bal taas waa qowlba oo salaaddii ma soo celinayo ayayba waa mid arrinka labaadna aw ligayri lqibla shaksigu waa maxay oo malaa dee jihadaa kaba qaldanaydu waa ijtihaaday oo jihadii qibladu meel aanay ahayn buu markaa laakiin salaadiisi halkii islaawa qibladiibuu u tukaday salaadii uu ka baxay waxaa caddaatay jihadii qibladaba jihadaasi inaanay ahayn baa caddaatay oo waxaa u caddaatay markii dambe ama dee waxa wey inaan jihadii qiblada ahaynoo waa khada fii jihati alqibla salaadii laakiin wuu ka baxay suuradaasna maxay leeyihiin iyadana salaadii kuma noqonayo ma soo celinayo waa masale taasi kale iyaduna oo markay noqoto masaladii qiblada arinka kale bal waxa weeyaan uu yihi u tayamumay biyo la-aan buu u tayamumay salaadiina wuu tukaday laakiin waqtigii salaadoon bixin buu biyo helay salaadii waqtigiina weli waa jooga iyadana ma soo celinayo bal markaa waa dhowr masalo haddaan eegno masaladan tayamumkan kaba bilaabo tayamumka kolley waxaan filaya afarta madaaboodba qowlkooda weeyaane kol hadduu dee wixii karaankiisa in la yimuu biyo doondoonay oo waayo uu markaa tukaday oo biyihii biyo la-aantii u tukaday biyo markaa salaadii markuu ka baxay dabadeed helay kolley aktharu salafna waa qowlkood afarta madaaboodna waa qowlkoodii salaada lama soo celinaya waa laga yaabaa cinda shaaficiya in la kala farqiyo meeshan ma biyaa u qaalib ahaayo mise umay qaalib ahaynba oo kale jamac taabiciintii ka mida iyagu leh kol haddii salaada dhexdeedii ama uu helay waa la soo celinayaa laakiin afarta madoobood baan leenaya aktharu salaf qowlkoodu bal taasba weeye oo markay noqoto masaladan tayamumka ay noqoto masalada iyada waxa weeyaan kale xaggan waxaan kala mid dhignay janaabadii iyo dhiiggii baan kala mid dhignay waanu israacinayba iyada taas oo kale hadalkii ibnu cumarna waa inoo horeeyey waana ta aan idhi shaaficiyo axmed oo kale iyo markay nijaas noqoto ee ruuxu uu markaas nijaas aanu ka warhayn uu ogaado salaadii dabadeed iyagu waxay idhan aslan waa la soo celinaya bay idhahaan aimada qaarkood qowlkoodu waa inta waqtigu joogo dee waana taa aynu soo maray qolooyin leh oo waxa weeyaan saxaaba iyo taabiciin ba lahaa mala awsaac iyo isxaaq iyo abuthawri iyo iyaga lama soo celinayo leh laakiin waa tan aan leenahay barhkoodna waa guud ahaanba waa la soo celinaya nijaastii janaabadii iyo waxaan leenaha waa ciddii le waa nijaas dhiiggii nijaastii kalena waa lamid taas qolooyin lama soo celinayana waa jiraan masaladan kale xagga qiblada oo kale ruuxii qibladiibuu garan waayey waa dadaalay jiha ayuu u maleeyey dabadeed baa deeto waxaa dee adigu ay noqotay jihadii inaanay jihadii qiblada ahaynee khada jiro oo kale markay noqoto shaafici madhabkiisii qadiimka ahaa aimada kale saddexdaana salaada lama soo celinayo weeye akharu ahlicilmina waa qowlkood kolley waxay noqotaa malaa madhabka jadiid ba ah ee shaafici in la soo celinayo ee laakiin waxaan leenahay daliil ahaana wuxuu xoog yeelayo qowlkii shaaficiye qadiimna ahaa madhabaha kalena ay kuba tegeen akharu ahlicilmina ay ku tegeen si halkan bay noo taalla salaadaas waayo waa ijtihaad bay ahayd intii karaankiisa ayd waa laba yimi mana soo celinayo qolooyinkiina sharaxaysana wuxuu sheekhu soo qaadaya xadiidtaa laba daliishaday waa markuu hadalkaa dhammaynaya dhowrka sadare ugu dambeeya cibaarun baan doonayaa inaan bal idinku yar baraarujiyo haddii aynu isku mid nahay xadiid ibuu tirmidi ka soo naqliyey min dariiqa cabdillaahi bni camr bni rabiica can abiih waa xadiidkii ahaa dee inay jiho in ay dee geesuba tukadeen aan qibladii ahaynoo markii dambena bal taas kolley waa xadiid tirmidi ay wariyeen oo keenayay inaan la soo celinayne laakiin cibaarada nuga jeedaa waxa weeyaanuun sheekhu tirmidi baa soo saaray buu ihi wa qaala xasanu laakiin dacafahu hayru xadiidkaa xasan buu tirmidi yidhi laakiin dadka kalea daciifiyey kolley dee malaa nuskhadii markaa sheekhu hayay waa suurtagal inuu xifdigiisa kaba qoray oo bal matalan taas ay arrintu tahayna waa suurtagale laakiin xadiidkan tirmidi ma taxsiinin se sunantiisaba ku sugan uu daciifiyaa oo muu taxsiinin bal xaafid ibnu xajar kitaabkiisa buluuqulmaraam markuu xadiidka soo naqliyo wuxuu raacay akhraja tirmidiy wa dacafahu tirmidi waa soo saarayoo waa daciifiyey welibana kitaabkeennan meel dambe kolley aniga dabcadayda safxada shan boqol iyo shan bay noqon doontaa markuu xadiidka tirmidi kaba soo naqlilayo intuu soo naqliyo waa kitaab salaad dhexdeeda wuxuu tirmidi ka soo naqliyaa leysa isnaadu bidaak bal markaa waxaan leeyahay in cibaaradan ah tirmidi xadiidkaa intuu soo saaray buu taxsiiniyey waa cibaaro halkan dhacday sheekha kaba dhacday adigu siun ay uba dhacdayba dee kutubtiisii kalena kumaba sugna bal kitaabka xaggiisa dambe tirmidina dee waataan hayne ma taxsiiniyo ee waa daciifiyaa sidaa dad kaleba ay u daciifiyeen bal taa ay u daciifiyeenba xadaanaa cabdaanu qaale ahbaranii abide bal waa taas hadday nuskhadiinkii qaarkood uu saxan yahayna idinkaay dee eegan doonee anugu nushadeedan ka waramaya xadaanaa cabdaanu qaala ahbaranii abi can shucbata can abi isxaaqa can camri bni maymuunin can cabdillaahi qaala bayna rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam qaala waxadaanii axmed bnu cuhmaana qaala xadaanaa shureyx bnu maslamata qaala xadaanaa ibraahim bnu yuusufa can abihi can abi isxaaqa qaala xadaanii camr bnu maymuunin ana cabdallahi bni mascuudin xadaahu ana nabiya sala allahu alayh wasalam kaana yusalii cinda albeyt waa xadiid uu soo celcelin doono salaad dhexdeedna waa ku keeni doonaa meelo dambena waa ku keeni doonaa bal taas haddii a la idhaaho xadiidku laba sanad buu sheekhu uu soo dhigtay markuu gaadhay matnigii ayuu xa la yimi uu sanad labaad uu laabmay labada sanad marka la eego cabdaankaas waa dee iyo aynu soo marray oo abihii cuhmaan baanu maanta xadiidka kaba warinayaa abuu isxaaq bay laba isugu imanayaan sanadka labaad axmed ibnu cuhmaan nin la yidhaaho oo waa nin iqa oo dadkii uu malaa taabi atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii dhaxa ah bal in waxa weeyaan bukhaariba raximahu llahu tacaala kaba geeri dambeeyey oo sheekhyadiisa raggoodii ugu yaryaraa ayuu kaba mid yahay waa nin iqaa shurax ibnu maslamana bal waa nin aymo kala duwan ay daciifiyaan aabihiisan markaa m horta me shurax ibnu maslamana isagu waxaan leenahay waa nin saduuqa oo adigu isaguna bukhaari iyo nasaa-i ay wax kaba wariyaan oo aimo kala duwanee towhiiqiyeen laakiin ninka kasii dambeeya ibraahim ibnu yuusuf ayaa aimo kala duwane ay daciifiyeen bukhaarina raximahu llahu tacaala sanadka hore wuxuu usoo qaadayba sanadkan maqaalka ku jira si ugu adkeeyo maaha cumdo sanadkan ibraahim ibnu yuusuf axaadiisu kaba wariyaana waa axaadiis maqaazi u badan oo inta badan axkaam kamaba wariyo waxyaale maqaasiyu kaba wariya bukhaarina waxaa laguma yaqaanaa sida dee dahabi iyo uu muuqidada ku yidhaa dadka kalaamku uu kuba sugaya ama dacfi uu kuba sugaya markuu wax kaba warinayo inta badan axaadiisa ama tafsiiriyo ama maqaasiyo wax fadaa'il iyo waxyaale aan axkaam ahayn buu kaba wariyahay laakiin imika sanadkaa hore wuxuu usoo qaaday iyadoo lafdigu malaag ka dambe leeyahay inuu sanadkan kale imaka halkan uu kuba xoogeeyo oba ninkaas kolley bukhaari iyo muslim malaa muslim waaba aad buu u koobanyah bukhaarina axaadiidiisa u xusha abu daawud iyo nasaa-i iyo ibnu maajahba waa kuba sugan yahay aabihiina waa nin kaleo isla dabaqayinoo hiqa ahun ibraahim ibnu yuusuf baa can abihi aabihii yuusuf yuusufkana ina ibnu isxaaq weeye isxaaqaas baa ina abi isxaaqah oo markaa awowgii buu kaba warinaya abu isxaaq asabiici qaala wuxuu uhi abu isxaaq xadaanii camr bnu maymuunin ana cabdallahi bni mascuudin xadaahu waxaan filayaa xalay inay ahayd ama wax ka horeeyay inayan soo maray camr bnu maymuun aljazari aabihiina maymuun ibnu mihraan baan idhi aljazarina waxaa loo yidhi baynu soo aragnay camr bnu maymuun buu ahaa kana waa camr bnu maymuune laakiin kaasi waa nin atbaacu taabiciintii un kaba mid ahaa sikaara taabiciin hala mucaasaroodo aabihii oo taabiciyuu kaba warinayay kana waa ninkan cabdullaahi bnu mascuud kaba warinaya waa nin taabiciyo weyn oo waxa weeyaan mukhadram ahaayo waqtigii rasuulka ilaahi islaamiy laakiin aan arag weeyaanoo taabici weynoo isagu isla reer maaha waa nin kale weeyaan oo isagu aada uga dabaqa horeeya ninkaa hore wuxuu ihi haddaba camr bnu maymuun ana cabdillahi bni mascuudin xadaahu baa u waramo ana nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay kaana wuxuu ahaa yusallii mid tukadaa cinda albeyt kacbada agteeduu ku tukanayay wa abu jahlin walxaal abu jahlin abu jahl iyo wa asxaabu lahu asxaab isaga u sugnaaday juluusun ay fadhiyaan oo kacbada agteedana waxaa fadhiyey abu jahl iyo dad kale oo barhkood intoodii badnayd ama laynoo magacaabi doono id qaala bacduhum haddaba rasuulka ilaahi waa iskaga tukanayey waa dee markaa id waqtigaa ayuu qaala yidhi bacduhum barhkood libacdin barh kuuka yidhi oo iyagiibaa isku yidhi ayukum kiineebaa kuma yajii-u la imanaya bisalaa jazuuri bani fulaan malaa hal ay ogaayeen iyo neefkeeloo ay ogaayeen dhowaan in laba qalay reer bani fulaan neefkoodii jazuurna waa neefkoodii laba qalay ee la gowracay waa gogeyntiyo taas madheertiisii yaa la imanaya kolay riwaayad inoo dambeeyana waa xataa uska uska iyo waxyaalahaasay raaciyeenba yaa keenaya salana adu waa markay noqotay dadka mashiima la yidhaha waa madheertii markay bahaa-imta noqotona sala la yidhaha dee waa waxaan yareen raqiiq ahee ilmuhu kuba duuban yahay taasoo ibnu aadamkana mashiima la yidhaha xayawaankana sala laba yidhaha haddaba reer bani fulaan neefkoodii geel ahaayee la qalay madheertiisiiyo waxyaalahaas yaa keenayoo laba imanaya oo fa yadachu duldhigaya calaa dahri muxamedin moxamed dhabarkiisa ilaa sajada markuu sujuudo waa dee halkaasay dee waa kufri iyo cadaawo iyo istisa waa heerkay kaba gaadheen taasay is yidhaaheen fambacaa waxaa dirmay macnaa dhaqsa u kacay ashqal qowmi qowmka meesha joogay kii ugu shaqisnaa abujahaloo kaba sii kufri badan ayaa meesha fadhiyaye dee marka la eego xaaladan waa ninkii la baashiray waxaan waxa kale waa sababbay u ahaayeen way ugu kaalmeeyeenun ficilkiisay ka raalli noqdeen laakiin isaga ayaa waxaan laba yimi oo gacantiisa ku sameeyey oo san buu u noqday waaqacadan marka la eega ashqal qowm fambacaa ashqal qowmi waa cuqbat bnu mucayd ninkii abi mucayd ninkii la odhanayay weeye fa jaa bihi uu la yimi salih fa nadara waa sugay weeye nadara bacnaa intadara xataa idaa sajada nabiyu sala allahu caleyh wasalam markii rasuulka ilaahay sujuuday ayuu wadacahu calaa dahrih halkaa dhabarkiisa korkiisuu dhigay bayna katifay labadiisa garab dhexdooda ibnu mascuud baa wuxuu uhi waa ana anigu anduru waan daawanayay buu leeyo waan eegay la uqni ma tarayno can shay-an wax alla waxaan ka tarayay rasuulkii ilaahay oon ka kaafinaya ma kaba qaban karaya arrinkaas may jirin sababtuna dee waxa weeye isagu oo sharkoodii anigu maan ka kaafin karahayn kamanaan celin karahayn buu leeyahy waaba kan hadal buu raaciyo low kaanat lii manacatun haddii aan quwo aniga ay u sugnaatay la daraxtu canhu weeye waan kaba tuuri lahay tan waan qadaraynaayo kolley muslim saxiixiisa ayaaba taqdiirkaasi kuba yimi oo la daraxtuhu can rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam riwaayana fa ana arhab adugu bal waan ka tuuri lahay haddaan quwo leeyahay halkan manacatunna imaam nawowi oo kale raximah llahu tacaala isagu wuxuu ku dabdiyey lafdigan in nuunta la fadxiyo si aan marka hore aqriyay oo quwana uu ku fasiray xadiidka bukhaariiyo muslimba way wariyeen kolleyna kitaab dee waa kutubtii uu qira aqristayba sheekhada kaba qaatay aadna u ictimaadsaday islaaxulmandiq ibnu sikiit oo kitaabkaas luqada ah ayaa ahaa wixii kuba sugnaayoo saaxibu islaaxulmandiq ayaa halkan ku dabdiyey in nuunta la reebo aymo kale sida qurdubi iyo waxay leeyihiin mamuunta la fadxiyaan ujeeda waxay leeyihiin manaca jamcu maanic bay noqonaysaa sida kataba jamcu kaatib oo kale ee mancatun weeye tan quwada ah oo sukuun bay iyagu kuba dabdiyeen waasa aimada luqadana barhkood dabdintooda ay ahayde macnuhu waxa weeyaanun haddii maanta aan quwo iyo awood leeyahay dee rasuulka ilaahay waxaan waan ka tuuri lahaa dushiisaan kaba qaadi lahaa ama markaa hore waan kaba celi lahaa laakiin waa nin isagu marka horeba aan quraysh ahayn waa reer hudayn bal isaga xaaladiisuna ruuxa daciifka ee waqtiguu islaamay adi buu dad u raacayeyba cidba markaa addoon muu ahayn la addoonsanaye laakiin xilfi baaba jiray dadkii xulafadiisaana waxba uma tarayaanoo waa gaalay ahaayeen isaguba xagga kale xaaladiisa dhaqaalena waaba taa ahayd markii rasuulka ilaahay diinta uguba yeedhay uu islaamay iyo rasuulka ilaahay waxyaalo calaamaadkii nubuwada wax ka mida uu kaba arkay adhidad leeyahay ayuu laba joogay marka xaaladiisaa taa ahayd oo wax alla waxaan qaban kari lahaa may jirin buu leeyahay haddaan manaco leeya ama manco iyo quwana dee waxa weeye waaban arrinkan sharkooda aan kaba kaafin lahaa qaala wuxuu uhi fajacaluu waxay bilaabeen yadxakuuna inay qoslayaan rasuulka ilaahiyna sujuuddii buu dheereeyey oo uu dheereeyey fajacaluu yadxakuuna wayuxiilu bacduhum ilaa bacdin halkan yuxiilu iyo yaxiilu bacduhum ilaa bacdin labada mala labada dabdi way kuba dabdiyeen muslim oo kale yamiilu bacduhum calaa bacdin baa dhacay ee haddaan yuxiilu kuba horeyno waa min alixaalo yuxiilu bacduhum waa tahakumuun waxaan way ka wada raalli bay wada ahaayeen ra'yiganna way wada lahaayeen ninkood haba fuliye haddaba waa isaga digasho iyo tahakum ayay barhkood barhka kale ay farta ugu fiiqayeen oo ilaahay kanaa waxaa sameeye kanaa waxaa sameeyo macnaa waa ishaaro ay barhkood barhka kale ay waxaan ku wareejinayeen ay u tiirinayeen ay u nisbaynayeen waana tahakum unbay noqon haddii yuxiilu la idhaha min alixaala oo dee barhkood barhka kale ayay ficilkan iyo waxan ay sameeyeen ayay dee uba nisbaynayeen ishaar ahaan bay ugu nisbaynayeen tahakum daraaddeed haddii la idhaha yaxiiluna waxay soo naqliyaan xaala yaxiilo bimacnaa wahaba yahiba oo kale ah waa boodid oo barhkood baa qosalkii markuu kaba batay aadna tii ay uba farxeen ayay barhkood barhka kale dusha kagaba dhacayeen taas barhkood barhka kale saa lafdigaa muslim wayamiilu bacduhum calaa bacdin bacnaa qosalkiibay dee waxa weeyaan la galgasheen barhkood barhka kale ay kuma jiibsanayeen waa farxaddii ay faraxsanaayeen iyo arrinkan iyo dee istiisahood iyo umuurahaas weeye markaasaa isagiina wax uu qaban karaa ma jirto laakiin ruux kale ayaa tegay oo gurigiisii tegay oo faadimo oo yar juwayriye ah usoo sheegay arrinkii rasuulka ilaahina intaas waa sujuudi waa ku jiray fa adaala sujuuda xataa atathu azaalathu bintuhu zahraau xataa jaaathu faadimatu ilaahay faadima u timi maya wuxuu yihi wayuxilub warasuulullaahi sala allahu calay wasalam saajidun laa yarfacu ra'sa xataa jaaatu ilaa ay timi faadimatu fadaraxat can dahrii dhabarkiisii bay ka tuurtay wixii ay saareen ay ka tuurtay fa rafaca ra'sahu weliba riwaayaadka dee xadiidka ee noo sugan marka ay ka tuurtay xaggoodii intay u jeestay bay cayde cidna umay jawaabin markaasaa rasuulka ilaahay fa rafaca ra'sahu madaxiisii buu saro soo qaaday uma qaala wuxu uhi kolley salaadiisii waa iska dhammaystay waana umuurahan uu sheekhu daliishanaya halkan uu soo qaatay markuu kaba baxay ayuu yihi allahuma calayka biqurayshin umadana waxay tilmaamaysaa waqtigii uu soo toosay iyo waqtigan uu habaarka laba yimi inay wax u dhexaysay daahirka riwaayaadku sida riwaayo muslim daahirkeeda iyona waxay keenayaan markuu salaadii ka baxay ayaa habaarkiisani ahaa oo wuxuu ihi allahuma ilaahayow calayka biqurayshin macnaa waxaa aada qabataa halaagtaa quraysh kolley dee qoloyinkan buu sii khaas yeeli doonaa waa kuwii waxaan sameeyey dee kaas inkastaba lafdigaha caam yeele alaaa maraatin saddex goor buu ku celiyey fashaqa calayhim fashaqa waa cuslaaday oo uu dhibayoo calayhim korkooda idacaa calayhim markuu habaaray oo habaarkii way garanayaan sidqigiisa dee beydkana kolley waaba tan inoo soo socota ictiqaadkoodii arrinkii qosalkii iyo wixii waa ka tegay farxaddii way kaba tagto arrinkan baa culays iyo naxdin kuba noqday iyo wax dhiba qaala wuxuu idhi waa xadiidka raawigiisii wakaanuu waxay yarawna kuwa ictiqaadiya min ara'yi weeye yaadna way noo fadxisan tahay ama way i fadxisan tahay waxay qabeen ictiqaadinayeen haddii yurawna laydhaha ya-da la damiyo waxay u malaynayeen bay noqon ana dacwata habaarku fii dalika albaladi beledka waa kacbadii waxaa la arkaa dee waa baqaayihii ay diimihii hore kaba hadhay nebi ibraahim iyo mustajaabatun mid la aqbalaya inuu yahay mustarajka abu nucayn baa halkan ana dacwata fi haaliati mustajaaba oo marka saddexaad haddii mar la habaaro mar saddexaad lagu celiyo ducadaas inaan laba soo celinayn bay qabeen be adigu beledkan inay ducadu mustajaab tahay way ka tagtay markaa farxaddii iyo wixii rasuulka ilaahina waa kan habaaray iyagii uma sama rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh marka hore quraysh ha wada yidhaaho oo allahuma calayka biqurayshin ha yidhaaho oo dee guud ahaanba ha abaaro calayka biqurayshin calayka biihlaaka qurayshin wey waana intoodii gaalad ahayd ama waxaa loo jeedaaba dee intanuu magacaabaye gaar buu u magacaabay oo wuxuu yidhi allahuma ilaahay ow calayka biabi jahlin waxaa aad dee korkaaga oo bacnaada halaagta abu jahl abi jahlin wacalayka bicutbata bni rabiicata wa shaybata bni rabiicata waa walaalo walwaliid bni cutbata cutbaha dhalay cutbaha horea dhalay wa umayata bna khalafin wa cuqbata bna abi mucaydin waa lix intaasba ayuu tiriyey rasuulka ilaahay wacadda saabica kii toddobaadna waa tiriyey falam naxfadu kolley waxaana raajixa cid alle wacadda saabica falam naxfadu inuu yahay abu isxaaq oo abu isxaaq baa halkan iloobay walow riwaayaadka qaarkoodna way xusuusnaa oo camr ibnu maymuun buu markaa noqonaya camr ibnu maymuun xadiidka cabdullaahi ibnu mascuud kaba warinaya kii toddobaadna uu sheegay laakiin waan ilownay taas buu yidhi oo kii toddobaadna uu sheegay ee waan ilownay oo anagaan ama annagaan xafidin buu leeyahay oo taas kolley riwaayaadka qaarkoodna waxaa kuba yimi inuu cumaaratu bnulwaliid ahaaba cumaaratu bnulwaliid ka toddobaadna uu ahaa qaala wuxuu yidhi ibnu mascuud baa odhanayay fawaladii nafsii biyadii ilaah baan ku dhaartay naftaydu ay gacantiisa kuba sugan tahaye laqad ra-aytu waxaan arkay aladiina kuwii cadda uu tiriyey rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam sarca iyagoo legedan la laayay oo jiifo oo filqaliibi godkii kuba sugan ama goofkii iyo ceelkii goofkaba ahaa qaliibi badrin beder qaliibkiisii oo macnaha maalintii beder baa la wada laayay markii dambena waa la jiiday oo si urtoodiiyo waxyaalahaas dadku aanay dee iyo waxyaalahaasi aanay u dhibsan ama aanay dee wax ugaba iman wax dhib iyo waxyaalahaasi aanay ugaba iman baa asturid la asturaya maahee waa dhibkoodii iyo waxyaalahaas iyo wixii kaba iman lahaa urtoodan iyo waxaan iyadoo dadkii laga badbaadinayo ayaa godkii lagu wada guray marka intoodii oo godkiiha ku wada jirta oo qaliibi badrin kuma jirta ayaan arkay kolleyna waa intoodii u badnayd weeye waayo marka la eego umayat bnu khalaf kitaabka inooguma dambaysaa beder waa lagu dilay intoodanba ee laakiin umaya nin shilis buu ahayo aada u buuranoo markiiba uu dibiray oo waabuu googo-ayoo markaa lama keenin iyada halkan looma soo jeedin looma soo jiidin waana ninkii dee dhibi jiray bilaal bilaal baana iyo dad la socdaana gacantooda ku dilay cuqbat bnu abi mucaydna waa ninkii waxaa sameeyey sharka badnaa rasuulka ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu caleyh dee isagii cutbe iyo shaybe iyo weliidkan iyo reer bani cabdimanaaf bay iskuba wada ahaayeen jaarkiisana uu ahaa uu dhib badnaaye dadkii la qabtay buu ku jiray asraa badrin buu ku jiray markii dhexda la marayo ayaa dhibkiisii badnaa daraaddeed baa rasuulku sabran ayuu u dilay isaga cuqbat oo dadkii waa laga soo dhex saaray isagii ninkii nadr bnu xaaris la odhanayay ayaa maalintaas sabri ahaan iyo iyadoo gacanta lagu hayo laba dilay waa sharkoodii iyo dhibkoodii badnaa bal markaa taas weeye ka toddobaad ee cumarat bnulwaliid ee iyadana halkan riwaayaadka qaarkood nooguma yimi isagu isaguna halkaa laguma dilin bal markaa waxaan leenahay waa intoodii badnayd walow dee intuba ay halaag naar ay galeen oo ay dee gaalnimadii ay ku wada halaagsameen ee mucdamkoodii laba dilo cumaaro waxaaba la yidhaahaa markii ay dee camr bnu caas waa ninkii la socday markii saxaabadu ay u hijrootay xabashe ee najaashi ay u direen si loo soo celiyo dadkii muslimiinta ahaa haddaba camre waa kaa soo noqdae isagu meeshaasna waa ku hadhay waxaana laba yidhaahaa malaa dee haweenaydii najaashi ayuu isagu bal wax kaba dee malaa uu ku hamiyeeyo taas oo kaleo markaasaa laba sixiray ama uu najaashi amre ku saaxiro oo markaasaaba malaa dee sixirkii waa xililkiisi iyo farjigiisiiy waaba si siba noqdo waqtigii dambena waaba debadgaluu noqdo xayawaanka iyo bahaayimta ayuu laba socon jiray ilaa khilaafadii cumar uu dhintay bal dee kolley qise mashhuur uu leeyahay inay walaalahaynba meesha ugu tegay isagoo waxyaalaha bahalaha iyo debadgalahaasuu la socdo duurgalo noqday oo dadkiiba kaba cararayo adigu markaas waqhtiyadaasuu dhintay bal markaa waa intoodii badnayd ayaa qalibka laguba guray xadiidku kolley dee waa xadiidkaas ee rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh bal dhibtii iyo shiddadii nimankaas iyo dhibtii uu kalaba kulmay ee diinta daraaddeed uu laba kulmay iyo nimankaa isisahoodiiyo dhibkoodii badnaa xadiidu inooguma sugan yahi weeye ilaahina subxaana wa tacaala dhammaantoodba in waxa weeyaan dee markaa raaxa shamsu lwujuudi yadcuu calayhim wa bibadrin qad ustujiiba ducaa oo dee habaarkii maalintii maalintii beder baabay ilaahay wada aqbalay oo gacantii muslimiinta inta laguba dilay ayaa qalibka lagu wada guray bal markaa kolley xadiidka waxyaalaha inooguma sugan maka iyo say u weyneyn jireen gaalada agtooda ee muslimiinta agtooda iyo islaamkana waa tacdiimkeedii waaba sii weynaaday uun inay garanayeen rasuulka ilaahay sidqigiisii oo waa kuwan habaarkiisii markuu habaartamayba wixii qosolkii iyo wixii ay kaba tegeen iyagoo dacwadiisii kaba baqanaye laakiin way garanayeen inuu nebi yahay xasad baa ku xambaaray inay u hogaansami waayaan waxana ay sameeyaan bal waxaa kaloo iyadana xadiidka inooguma sugan bay leeyihin jawaasu ducaa calaa daalim bacd alculamaa wala yidhaahaan dee haddaanu gaal ahayn malaa hidaaye iyo waxaasoo loogu duceeyo ayaa mudan oo kolley xadiid malaa iyadoo nin wax xaday caaishana kii wax ka xaday ay habaartay oo xadiidka abi daa-uud iyo bay kuma sugantahe laa tusabikii canhu macnaha ka fudaydinin dembigiiyo waxyaalahaas habaarkani dee qayb baad kaba ridaysa adigii baa qayb qaadanaya bal taas iyaba malaa xujadoodi iyo daliilkooduba ahayd ay leeyihin maye in looguma duceeyo ay taas baa mudane bal waxyaalaha kale xadiidka inooguma sugan waa badan yihiinba sharaxana waa ka heli kartaan iyo ayimada kale kitaabkaba sharaxdee maxalushaahidku waa maxay halkanoo loo dariishaday rasuulka ilaahay salaadiisii buu ku jiraa waxaa nijaasta ah bal haddii aynu xataa qolooyin kale waxyaalaha dee farsiga iyo waxyaalahaasi waa daahir xayawaanka maakuulka waa wax gaala ay gowraceen oo bakhti unbaabu ahaaye waa tan rasuulka ilaahay laguma dul tuuray rasuulka ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu caleyh salaadiisii waa iskaba watay markaa maxaa iyada halkan xujadu tahay waana arrinku soo qaatee ruux haddii salaadiisa dhexdeeda ay ku yimaadaan wax intaan la gelin salaada mancin lahaa ee laakiin intaan la gelin waa waxaa nijaasta waa wax mancin lahaa laakiin salaada dhexdeeda ay kuma yimaadaan inaanay salaadii ku buurahayn hadduu xataa sii wado oo uu kusii jiro waana kalaamka bukhaari hadalka uu yahay iyo dee tii tarjamadaba uu inooguba dhigtay weeye taas oo bal matalan taas laakiin mid baa jirto haddii wuxuu nijaasaysa aynu soo maray uu markiiba iskaba suuliyo biitifaaqi ahlicilmi salaadiisa way ansaxaysaa intaa yaree uu intii uu suulinayay iyo waxyaalahaasba ma aanu ogaano salaadiisii waxma yeelayso lama odhanayo muddada salaadiisi iyadoo nijaas uu xambaarsan yahay buu waxawey laakiin arrinku waxa weeye haddii tamaadi yimaade oo aanu suulinba kalaamka bukhaari waa arrinku bilowga cidii waxaan filayaa le nijaas aad ku ogtaa aada isku ogtahay bay salaadi kugu guntamaysaa ma jirtee laakiin waa istimraarkii waa dawaamkii hadalka bukhaarina taas sariix buu kuba yahay oo kale in kolley imaam nawowi baa raximah llahu tacaala jawaabtiisu ayad halkan rasuulka ilaahay kama warhayn waxaan dushiisa la saaray oo xadiidka taa daliil uguma sugnaa waxaan isagu waa sujuudsanaa waxaan ma ogeyn sujuuddiisiibuu waxaweyaan iska daa'imay isagoo dee bal dahaarada iyo waxyaalahaas hore uun iskaba wata bal taaba weeye barhkood baa xaggan marka la eega dabiixadna ay leeyihin marka dabaaixda gaaladii waxaa la xarimay mar waqtigaa ka dambeeyey ahayd waqtigaa waaba laga yaabaa duhri in laguma tiriye calaa kulli xaalin waxaan leenahay haddii uu ruuxu ogaado wixii iskaba tuuro sax salaadiisu way u ansaxaysaa waanuu iska wadanaya inuu ka baxana uma banaana uma baahna haddii laakiin aanay arrintu ay ku adkaato kale waa taa ibnu cumar aan kaba soo noqlinaynu kaba bixi jiray salaada ma halkiibuu marka dambe uu soo noqdo uu kaba bilaabanaya oo halkiibuu kaba wadanaya mise uu soo bilaabaya taasi waa masalo kale oo debel kalaamkeedu inoo dambeeyo haddii waxaan ku dhacay aanu war u hayn oonu garanahayn waxan inay daahir yihiin iyo in kalena dee yaqiintiisii hore shakiganima suulinayo taasna masalo kale noqonaysa bal laakiin bukhaari tarjamadatuu dhigtay bal taasba weeyaanoo waxaa salaada marka hore inqiqaadkeeda hor joogsanaya laakiin salaada dhexdeedii hadduu ruuxii ku yimaado istimraarkeedii salaadii ma burinayso laakiin xadiidkaa kale aan soo qaadna iyaduna meesha ay tay inaan la fahmno oo ah rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh isagoo kaba gashana inuu kabii saaray salaada dhexdeedii markuu ogaaday wuxuu nijaasiyo ruuxu hadduu nijaastii kuma ogaado bal dee si uu isaga markaa badbaadinayo ama nijaastii isaga suulinayo ayuu falowgeed qaban taasunbaaba xukumku noqonaya wallah subxana wa tacala calaa aclam